hadduu yani qaarim ka dhigo aan maaliku ninkii maaligka hadduu isaga yani yidhaahdo waa kii daynk ii daymaysnaa waa adiga oo isaga u qabsado isagunbu markaa ku sugnaanaya weeye oo laa yarjicu u laaban maayo weliba xaaladdaas yani maxaan ku dhahay aanigu marka laga magadhowdo caal awal waxu laaban maayo kii hore qaasiga wax dhacay la soco halkan wuxuu leeyahay laba gacmood baa wixii marayaan qof baa wax dhacay mid kale u gudubtay markaa kaa kale u gudubtay hadduu yahay mid og waxaan inu dhac yahay amase jaahil buu ka yahay laakiin waa yadu damaan gacantan dambe suu ku soo galay baa yadu damaan oo yadu damaan maxaa looga jeedaa isagaabaa sii dhacay ninkii gaadhibuu dhacay mid haysta gaadhigiibaa midkana ka sii dhacay markaa kaa kale dhaca labaad ku haystay bay gacantiisa gaadhigu ku jiraa oo baaba'ay ku baaba'day amase waaba caadiye oo intuu dhacay gaadhiga ayuu maxaanku dhaha dibba ku reeyey isagu kaag dambana uu ka sii cariirtay warnio bal gaadhigaagan dhacad haysatay maanta waxoogaa aan meel ku gaadhay sii uu ka sii caariyeystay caariyaduna iyo damaan bayd cala almadhab amase gacanta labaad iyadu damaanba ma ahee waxayba iska noqon kartaaba iyadu maaragtay ee wadiica oo kii dhacay ayaa wuxuu kii labaad u dhibtay war hebelow gaadhiga kambaladaa geerashle ee geerashka igu xaree oo markaa waa iyadu wadiica ka labaadi waaya laakiin isagoo saa u haystaba haddana gaadhiga intuu iska kaxaysa isagoo iyadu ammaan ah wuu ku tacadeedo wuu baabi'iyey intaasoo xaaladoodba wuxuu ku sugnaanaya magdhowgii kii labaad buu ku sugnaanaya oo marka hore uu dhacayna dee waa isaga warqurisaa dhici ku jira oo waa nin maaragtay ee wax dhacay weeyaan markan uu maxaan ku dhahdaa caariyeystana shay dhaca buu caariyeystay oo marka horena caariyadu iyo damaan bay ahayd markana dee waxaweye dhac buu caariyeystay markanuu baashiro isagu baabaashayna dee gacantiisa waxa weeyaan haddii mubaashir iyo iyo maxaan ku dhahay mutasabib ay kulmaan mubaashirkaa dee sii xoog badanoo isagaa gacantiisa ku baabaashay wax kan oo talfiyey intaasba haddii uu magadhowshiyii ka doono ka labaad waxa weeyaan isagay ku sugmaysaa kan dambana weliba kii hore ugu noqon maayo waayo waxaan ugu noqonaynin gacantiisa ayaa wixii baabisoo mubaashara ku baabada waayo wuxuu uhi wain harrama ile marka hore noo usoo sheegnay ninkan maaligaah wuxuu xaq u leeyahay kii horena inuu damaano qaadsiiyo iyo ka labaadba wain harrama hadduu daymeeyo oo gashigii maxaan ku dhahay saaro alawala ka hore ninkii maaligaha harrama ay macaana jacalahu haariman war adaan kaa raba ka dhigo rajaca wuu laabanayaa oo macnaha iyadoo xaaladdu caynkaasi masaladu ay taa tahay ayuu yidhi kii hore war anigu ninkan dambe waxaan kaa sii dhacay ama baabaash anima khusayso waxayga halkaa ii dhig oo markaa ninkii hore wax ka dhacay uu ka qaado rajaca waa u laabanayaa kii hore ee xoolii laga maga dhabay calayhi ay cala aani buu laabanaya ka labaad buu laabanaya oo sababtu maxay tahay dee ka labaad waa kii wixii talfiyey oo gacantiisa wixii ku baaba'een xilka intiisa badan isagaa qabaa marka hadduu magdhago odhan war waxay dee waxaan dhacay layga qaadiye oo xoolahaygii dee adna wix baasha adna dhig uu qabsan karaa marka waayahay wain jahilat haddii ay ka jaahil noqoto gacantii labaad alqas baa dhici gacantii labaad ile meesha tafsiil buu geliyey moogti markuu damaano qaadsiinayo hadday ka jaahil tahay gacantii labaad alqasba dhaca hadday ka jaahil tahay wahiya walxaal hiya iyaduna yadu amaanatin ay tahay wadaalika wadiicatin weeye faalqaraaru sugnaanshaha damaanku caala awali ka horu ku sugnaaday kii horaa lagu leeyey ey idaa harima haani hadduu ka labaadi yacni maxaan ku dhahay magdhabo rajaca wuu ugu laabanayaa kii magdhabay caala awali buu ugu laabanayaa wain harima alawalu kii hore hadduu magdhabana oo qaasibkiiy falaa yarjicu cala taanigu noqon maayo faracan labaad muxuu yahay maalan ninkii gaadhi buu dhacay gaadhigii markuu dhacay mid buu ma oga mid buu wuxugu dhiibtay ammaano war gaadhigan yahay hebelow gaadhigan xaggan ka soo iibsada waa safar waaniga ku maqnaado gaadhigana soo gatay balmeer ii dhig isna wuxuu haystaaba dee allayla gaadhigan waa gaadhigu soo iibsaday ninka meel u dhig ammaanahayuu haystaa isagu marka gacantan labaad oo ninkan inuu dhac waxaan yidhi ma oga markay arrintu caynkaa tahay oo isagoo ninkan wixii gacanta ku haya wixii ay talfaan gacanta labaad sugnaanshihii markaa damaanaqaadku kii hore unbaa lagu leeyahay oo haddii markaa ninkan gacantiisa wixii ku talfeen ammaanhayaha ila ammaanadu damaan maahayn awalbe wixii gacantiisa ku talfeen ku baaba'een si unbaa wax noqdeen geerashkii baa gutay maxaan ku dhahdaa wuxunbaa dhacay hadduu ninkii markaa qabsadayna war anu gaadhigayga adaa halkan ku jiray waa kaasoo dadko dhan baa ku markhaati fan iska hayo waa kanoo uu ka magdhowdo waxa weeyaan rajaca cala alawal marka wuxuu ugu noqonayaa uun ninkii hore ili ammaanahayuu ahaa waxana ma oga inuu dhac yahay waa laga magdhabay kii horen buu laabay war waxgiisii buu leeyahy kii dhaca daalimkaati hadduu kii hore magdhawa ka qaato oo ninkii dhacay intuu soo qabto laga magdhabana ninkii hore laga magdhabay ma odhan karo ninkii wadaacada hayey ee aan ogeyn waxaan la soo dhacay ee meesha wixii ku talfeen war wixiisii odhan kari maayo oo umana xaq uma leh uma noqon karo sababtaan ugu noqon maxay tahay waa midda koowaadee ninkani dhaca ma ogeyn waa midda labaadee yeeddiisu waa yeeddu ammaana oo wadiicaa loo dhiibo wadaacadana dee awalba dee ammaanaya dhammaana dee wixii ku yimaada haddaan tacadiya tafriid ahayn lagaa magdhabay oka waaye wuxuu uhi wain qasaba kalban wain qasaba hadduu dhaco kalban ey hadduu dhaco eygaasoo fiihi ku sugan yahay manfacatun manfacay ku sugan tahay aw amase jilda maytatin harag bakhti ayuu dhacay aw amase khamran khamri buu dhacay min dimiyin qof dimiya ayuu ka dhacay aw amase min muslimin buu ka dhacay wahiya khamradaasna muxtaramatun ay tahay mid muxtaramaa lazimahu kaaw qaasimka waxaa ku laazimaya alraddu baa ku laasimaysa halkan waxoogaa meelaha qaarkood tafsiil baa ku jireen wuxuu leeyahay ey buu dhacay eygaa manfaca ku sugan oo dee eygu yani waa kii amankiisa dee la diidanaa eygaas haddii manfaca ku sugan tahay waxaa meesha ka baxaya haddana manfaca ku sugnayn dee waxaa weeyaan waa kii dee dhaqashadiisa iyo maaratay aan la ogolayn ay manfaca ku suganta u dhacay ama harag baktiyu dhacay oo dee haragga baktiga ahi baktiga in la iibshaa ma bannaano laakiin baktiga waxaa dhicaysa inuu rabayba neefka kan inuu iska maaragtay magdisto oo intuu la soo baxo haragga uu magdiyo oo intifaacsado oo sharcigii baktiga maaragtay haraggiisa in la intifaacsada ma diidana marka waxa weeye shay qofkan u xalaala oo haraggiisa magdisan kara ilaa dood baa iman karto waxay uga dhacay inaan magdistaan rabo haragga kala baxo waa laba ama khamri buu ka dhacay dimi oo ninkan dimiga ahi waxaan isaga waa u xalaal wuxuuna ku hoosnooyay dowladdii islaamka ahayd mar haddaan wixii daahirsanayn oo bannaanka soo dhigin gurigiisa inaad u dhacdo inaad ka boobto arrimahaasoo dhan markay caynkaa yihiin waa soo celinaya ninkii dhacay wax kan oo dadkii laabuu celinaya oo eygii muntafica ahaa waa celinayaa ee maalan dee ama xiraasada ama kalbulmaashiya adhiga raacaya ama maxaan ku lahay kalbu sayd loo soo gaaranayey ama waa haraggii bakhtigaa uu ka dhacay ama khamrigii wuxuu ka dhacay nin dimiya oo dadkan dimiyiinta ee ballanka mucaadka mustaamanka ee dalka islaamka wiilisha jooga laguma duuli karo guryahooda lama dhici karo waxa ku jira lama baaran karo sharcada islaamka waayahay laakiin halkan uu yidhi oo muslimin waya muxtaramatun taha adu waxay ku fasirayaanoo leeyihiin waxba intuu miirtay uun oo isagoo khal iyo wax uga jeeda unbay iska khamro noqotay casiir cinab iyo waxbuu miirayo wuxuu miiranayo khaliga wax ka doonayey oo baasha khalka iyo khamrigu marebay si yarbay isu bedelaano mudda inta la maaragtay meel lagu daboolo ayaa zaman go-an waxbaa lagu daraa dhanaanaysa wax noocaasa wixii mudda isbedelaano waxay noqdaan markaa khal khalkan dee wax lagu dhalaansado wixii waxa kale isu rogeenoo wuxuu khalka ka raadinaya khamrigu isu bedeleen nin baa dhaca kaga dhuftay aduu halkaa wuxuu leeyahy waa soo celinayaadoo dee muxtaram bay ahaydoo waxa awal waxa laga doonayay khale khamri lagama rabin laakiin sidaa saxa waxa weeyaan wuxuu mar hadday xaaraanba noqdaan khamriba uu noqday maaha wax muxtaram ah ee waa in la daadiya kaasina ma haysan karo mana soo celinaya waa la daadinaya oo wax kasta oo muxarama qofkii talfiya ama dhacaya baabi'iya shareecada looma haysto aalaadkii muusiga lagu garaacaye kamankii iyo ja wixii la gargaraacanayey baa mid burburiyey ha loo sheegan maayo mid baa beer qaada intuu halkan ka samaystay raba dadka beerta qaadka inuu ka iibsho mid baa intuu habeenaha kusoo guuro galay na ka dhigay baashii jarjaray baabah ka soo saaray kiiska waa laisku soo dacwooyey hebelow waa gacankano maxaa ku malaya iska tag baa leeyahay waxaan xaaraan buu zuuliyey meesha munkar munkar buu meesha ka zuuliyey waa dawlad islaam hadday jirto waxoogaa beremiya baa la siin lahaa beremiyaad ma garanaysaan hay waxaad waa nin wanaagsan baad khayr laa ku siiyo marnaa minkum munkaran falyughayiru biyaddi hay waad ficanta marka waxa weye wixii noocaasoo kale ah baarka khamriga ninka haysta haddii baabah laga dhigo masaajidka noocaas takyiiru munkar kan kastay u baahan tahay dawaabiddeeda in la ilaasho oo dee maxaa ka iman kara oo afraadu hadday ku tallaabsato aan markaa dee dawlad sharci meesha aanay ka jirin waxaa laga yaabaa fasaad ka badan inuu yimaado oo taas iyadu markaa waa masale kale laakiin waxaan ka hadlaynaa min xayisu alxukm haddii laysula yimaado oo laysku qabto wixii ninkii baaba'shay wixii xaaraan ninkii baaba'shay damaano qaad ma leh cid wax kuma xukumi karto waayahay wuxuu yidhi marka fain atlafa hadduu baabiyo daalika madkuurkaa la soo sheegay hadduu baabi'iyo lam yadmanhu damaano qaadi maayo oo waxyaabaha dee marka aan bannaanayn oo saddexdaas shay oo maxaan ku dhahdaa dee khamrigii iyo muxuu ahaa wixii maaragtay dib kuran yahay bakhtigii iyo arrimaha hadduu baabiya buu yidhi lam yadmanhu damaano qaadi maayo fain dubiqa macnaha wuxuu leeyahay dee hadduu celin baabi'intii hadduu baabi'iyo wixii ay markii horeba aanay bannaanayn sharci ahaan waxba maaragtay damaano qaad lagama rabo fain dubiqa haddii uu magdiyo fain dubiqa haddii la magdiyo aljildu jildigii haddii la magdiyo aw takhallalat alkhamratu khamradiisi ama khamradii ay khalowdo fa humaa labadaas lilmaqsuubi minhu kii wax laga dhacay bay u sugnaadeen ashyaadii la dhacay haddii dee la talfiye markaa u xaaraan bayan cid kas wax ka soo qaad male laakiin haddii dabqin baa haraggii bakhtigu la baxay buu yuu dabqiyey oo ninkii dhacay baa wuxuu ka dhigtay maxay harag maaragtay la goglado oo halkan buu ka samaystay amase khamradii buu dhacay baaba dee sideedaba isaga khalowday halaal baa ku jiraya quleeda khamrada hadday khalowdo maxay noqonaysaa khilaaf baa ku jira aimada qaar baane mar haddii ayba khamro soo martay xagga iga tuurayaa jima laakiin waa noqon kartaa mar haddii ay khal tahay hadda khalka in la eegto waxay soo martay inaan dib u jalleecin ee khal hadday tahay oo wixii khalay yihiin in la isticmaali karo aan waxaana lagu darin waxaan lagu ziyaadin maaragtay taqyiir iyo camaliyatulcilaaj lagu waxaynin ay wix isbedeleen khalka waa la isticmaali karaa marka khalkaas khamradii hadday iska khalowdo khal noqoto bidaataha isaga bedelanto ama haragu magdiyo iyadu marka waxay noqonaysaa ninkii waa xaq u leeyahaado waa loo soo celinaya wey wabillahi tawfiiq subxaana raximah allahu tacaala baabu shufca shufcada baabkeedii weeyaan shufcada sharci ahaan waxa weeyaan waa xaqu tamalukin قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض oo loo milkiyayo si qahri ah qasab ahaan qofku ku milkiyayo oo u sugnaanaya labadii qof ee waxda wada lahaa yacni kii hore ee ninkan wax la lahaa markuu kii dambe qaybtiisii cid ka iibiyo markuu qaybtiisii cid ka iibiyo oo ciwad iyo bedel unuu markaa ku milki siiyo ayaa wuxuu yeelanayaa ninkii hore ee ninkan wax la lahaa xaq buu u yeelanayaa inuu ka soo ceshado ninkaa dambe ee wax laga iibiyey macnaha haddii laba qof ay dhul wada leeyihiin oo kale maalan oo midkii mid qaybtiisii uu ka iibiyo nin kale uu ka iibiyo saddexaad ninkii hore markaa wuxuu xaq u leeyahay ee ninkan dhulka la lahaa inuu ninkaa uu ka iibshay ka soo ceshado taas baa shufca la yidhaahdaa xaq buu leeyahay liyaa shufca uu kaga soo ceshanayo oo qahri ah oo khasab ah oo shareecadu ay dhigtay oo khiyaar aan u lahayn baa waxaa ka soo ceshanaya ninkii ninkan wax la lahaa taas baa waxaa leeyahay shufco oo rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu xukumay qadى rasuul اlahi sal اlه alay slam bالshufcati fii kuli maa lam yuqsam wax kastoo aan la qaybin waxaa weeyaan uu xukumay shufcadiisa faidaa waqacat اlxuduudu wasurifat الطuruqu falaa shufcata haddii xuduuddii ay dhacdo oo waddooyinkii la dhiso la bayaamiyo markaa shufca ma jirto shufcadaas marka arkaanteeda waxaa ka mid ah shafiic nin la yidhaahdo oo labadaa nin ee dhulka wada lahaa kaa iibshay mooyaane ka kale ee shufcada leh baa shafiic la yidhaahdaa ninkaa shufcada leh ee xaqa leh ee ninkaa laga iibshay waxiisa ka soo ceshan karaa shafiic baa la yidhahdaa kaasuna waa mushtari waa kaa wax iibsadayna mushtari buu noqonaya waa kaa dee xoolaha iibsaday meeshii jagadii qayb ka wada gatay mashfuucu fiih oo markaa shaygii dhulkii la iibiyey ah xikmadda ku jirtaa maxay tahay shareecadu had iyo gooraale masaalix bay ilaalinaysaa oo rafcu darar waxa la yidhaahdo dhibka muslimiinta waa laga kor yeelay oo labadan qof ee wax wada lahaa ee dhulka wada lahaa ee niman wax wada lahaa oo isfahmay bay ahaayeen howli u socotay haddii markaa nin uu qaybtiisii rabo inuu iibsho nin kale meeshii soo geliyo waxaa la rabaa waxaa dhici karta darar inuu ku yimaado ninka kan oo nin dabci adag inuu u yimaado inay isfahmi waayaan mashaakil ku yimaado qayb wax wada lahaanshihii ay hadhow madaxa isla galaan saa darteed baa ninkan wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo ninkaas wuxuu kaa siistay ee aad qiimaha ku dhammaysateen uu kaa siistay hoo baan maaragtay baan ku iibsanayaadoo kii mushtariga ahay waxaan iibsaday yunbuu lacagti war imisaad ku qaatay hoo lacagtaa qaado waxaad waxaad siisatay waxaad ninkan ka siisatay un baan kuu celinaya iska tag khiyaarna ma laha kan iibsada dhulka mar haddii dhulka labadan ay mushtarak ku ahaayeen qaybtiisi markuu iibshay ninkana maba iibin karo isagaan u sheegin oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu- xadiidku wuxuu ku tilmaamay oo yidhi man kaanat lahu naklun falaa yabichaa xataa yacridahaa calaa shariikihi yacni ninka maxaan ku dhaha geed timireed leh yaanu iibina ilaa uu ninkii shariiga la ahaa qaybkiisa yaanu iibina ilaa uu ninka wax la lahaa uu u sheego marka waxa weeyaan xikmadda ku jirtaa waa in dhibaatadu ka kor noqoto oo dadkan hadhowto wax wada yeelanaya dhibaataa ka iman karta taas baa shareecadu kor yeelaysa oo ninkii markaa intii uu odhan lahaa war dhib anugu dhib nin kale garan maayo haddaad adigu xiibinayso anaa iskula wareegaya saasaa shareecadu u oggolaatay marka wuxuu leeyahay musanifku inamaa tajibu fii juz'in mushaacin inamaa tajibu way waajibaysaa way sugnaanaysaa shufcadii fii juz'in qayb ayay ku sugnaanaysaa juzkaasoo mushaacin shay faafay ah faafsan juzkaasoo min ardin dhul ka mid ah kaasoo taxtamilu eh, ixtimaasha oo suuragal ah alqismata qaybin la qaybiya ay suuragal tahay idaa waqti uu markaa waajibaya shufcadaasi ay waajibaysaa mulikat la milkiyo bimucaawadatin bedel marka lagu mulkiyo shay bedel ah oo xoolo ah gadasho ah marka lagu mulkiyo markaasay waajibaysaa macnaha wuxuu halka leeyahay waa shay mushaac ah oo ay dadki wada leeyihiin dhulkaasaa ka dhaxeeya waa nus oo nus maalan oo wax hadda markaa dee kala go-aan oo kala qaybsan oo ninkana intaasuu leeyahaado hadduu doona dayn u kala xidhan yahaado albaab gaara lahoo taasi markaa meesha soo geli mayso haddii se isku kala dhulku isku qabsan yahiin laakiin kala seesan yahaad oo ninba maaragtay jihadiisa uu wixiisa u haystay meesha unays laakiin dhulkaas bay wada iibsadeen waa laba baloodh ma waa saddex baloodh waa afar baloodh waa wada leeyihiin waa mushaac oo weliba ma kala cayinna meelahoodii ay kala lahaan lahaayeen welibay kala qaybqaybsan oo adigu intaas iyo intaa may odhan laakiin nin weliba nus buu leeyahay waa u dha waa u kala badh oo kale maalan ama nin baa la- saddex dalool laba dalool nina dalool buu leeyahay mushaac saasaa looga jeeda waana waxa la qaybin karo qismana waa geli karaa waxa la qaybin kara weeye marka mucaawado lagu mulkiyo oo ninkii ninkan wax la lahaa uu iibsho markaasay shufcadu sugnaanaysa oo halkaa mucaawadada maxaa ka baxaya waxaa ka baxaya haddii labadii nin mid ka midi u dhinto oo hal wiil buu ka tegey wiilkii baa dhaxlay oo milkigii u soo wareegay ninkii markii hore ninkan la lahaa ma odhan karayo shufco wax leeyaha baan leeyahay adugu wiilyow meesha ka baxa waxaa waa maaragtay beliida waxaagii baan ee, maaragtay anaa iskula wareegaya qiimii baan kuu celinayaa ma odhan karo waayo milkigani mucaawado kuma xasiline waa milki kaleoo qahri ah oo dhaxalka qudhiisaa qahri oo qofku qasab buu wax ku dhaxlay mar hadduu aabbiyi dhintay ama cidduu dhexlay ay dhimatay waxaan milkiga qasab bay ugu soo wareegeen marka ninkii ninkii dhintay waxa la lahaa isagu shufco ma sheegan karo oo ma odhan karo wiil yahow shaqo kuma lihida meeshaas kaga baxoo qiimaha la qiimeeyo wixii baan kuu celinayaa xaquma lahaa taasaa markaa meesha ka baxaysa markuu leeyahay bimucaawadatin waxaan mucaawado ahayn baa meesha ka baxaya waaye fayaahuduhaa ashariiku aw shuraka marka meesha waxaa imanaya see la yeelaya marka mucaawadaa ku xasishay ninkii qaybtiisi waa iibshay nin kalaa iibsaday see la yeelaya fayaahuduhaa dhulkii wuu qaadanayaa ashariiku ninkii ninkan wax la lahaa aw amase ashurakaau kuwii wax la lahaa hadday badnaayeen calaa qadri xisasihim xisaskoodii iyo qaybahay ku lahaayeen qadarkooday ku qaadanayaan bilciwadi bedelkaasi bedelkaa waxa lagu iibsaday bay kaa ku qaadanayaan alladii ciwadkaasoo istaqara sugnaaday calayhi korkiisa alcaqdu heshiiska ku sugnaaday macnaha waxa weeyaan maalan dee dhowr nin baabuu ka dhexeeyaa dhulkii saddex nin buu ka dhexeeyaa nin rubuc buu leeyahay nin wuxuu leeyahay nus buu leeyahay nin wuxuu leeyahay maaragtay eh, rubuc kaluu leeyahay adugu u qaybqaybsan tahay ama nin baa eh, ama alaaf bay ugu qaybsan tahay saddex meel kama loo qaybiyo ninba ulu buu leeyahay nin baa qaybtiisa iibshay labadii kale shurakada la lahaa markay qaybtii ninkaasi iibshay oo maalan shan iyo toban kun oo doolar baa dhulku isla ahaa qaybtiisii shantiisii kun oo doolar buu qaato yidhi war halkaas dhulkaa qayb baan ku leehay ulus baan ku leeyahay labadaa nin baad ku biiraysaa lacagtanaysi u ka qaata labadan kale calaa qadri xisasin bay ku qaadanayaan oo iyagoo kudhaw hadda wa isqayb leegihiinoo ile meeya shufcaa labada nin u sugan imisaad qaadatay imisaad bixisay shan kun waar adna keen laba kun iyo barhkaaga anna laba barhkaygaan bixinaya hoo qaada lacagtaa shantaadi kuwa kaasi meesh kaga tag waxba kuma liidi hadday u kala badan tahay labadan hadda dhulku hadduu u kala badan yahay labadanna oo ninkan saddexaad uu markaa intii iibshay marba xisaskooday ku kala qaadanayaanoo ka badan baa dhulkan hadhowta la iibshay ee ninkan ay kala soo wareegeen shucada ay ku heleen nisbadii unbuu ku qaadanaya isaga ka badsanaya ninba markaa inta wuxuu ku leeyahay dhulka ku leeyahay buu kakale kaga badsanaya hadhowto marka shucada la simanayo alladii istaqara calayhi alcaqdu caqdiguna muxuu yahay wixii wax lagu kala iibsaday ee ninkan ka baxay uu ku iibshay ayuunba iyana ku soo ceshanayaanoo intuubay celinayaan waalqowlu qowlu lmushtari fii qadrihi haddii la isqabto maxaa imanaya markaa daba waalqowlu qowlku la ictibaarinayaa qowlulmushtari kii wax iibsaday weeye fii qadrihi qadarkiisa haddii la ysku khilaafo oo taa macnaheedu waxa weeyaan waxaa dhici karta mararka qaarkood taxaayul baa iska iman kara iyo khiyaamo oo ninka kan maxaan ku dhahdaa dhulka leh ee qaybta ku leh hadda qaybtiisa iibshay waxaa dhici karta si aan hadhowto ninkaasaabay dee heshiis yihiinoo bal si aan dhulkaas iiga soo noqonin oo nimankan igala wareegin waxaanay waxaanay markaa iibin karoo bixin karaynin baan siistay caynkaa un dhaho waxna dee wixii qiimihii rasmiga ahaa dhabani ku maaragtay ay isku afkarteen oo kale qiimihiis qiimaan ahayn adugu waxaa laga asmaci maayo laakiin asalku waxa weeyaan laba dee ninkan isaga wax iibshay oo dhulkii qaybtan iibsaday oo lacagtii maaragtay bixiyey oo soo iibsaday inta tan haddii ninkan markaa labada ni kuwan shurakada ninkii hore la ahaa haddaanay caddayn la iman maalan waxaa la yidhi wuxuu yidhi maalan laba nin baa shariig ahaa waxbay dhul bay wada la'aayeen mid baa qaybtiisii iibshay markuu iibshay baa hadhowta waxaa la ysku qabtay wuxuu leeyahay ninkan dhulka ninkii hore la lahaa toban kun baad yaad siisatay dhulka isna wuxuu leey war shan iyo toban kun buu ninkaiga qabaa shan iyo toban kun baan baxshay dhulkan shan iyo toban kun baan ka baxshay ninkan markaa isagu dhulka wax la lahaa wax caddayna ma haysto alqowlu qowlu lmushtari ninkaa marka dhulka iibsaday ee la rabo meesha hadda in laga saaro oo shufca lagaga qaadayo ayaa qowlkiisa la ictibaarinaya adda isagumaa la dhaarinaya war inaad shan iyo toban kun siisatay ila lacagtii baa loo celinayaaye inaad shan iyo toban kun siistay dhaar keen markaa u dhaarto ayaa maxaan ku dhahdaa la siinayaa lacagtiisi loo celinaya oo hadduu nukuulo ka warran nukuulka macnihiisu waxa weeyaan dhaaran maayo buhi anugu ninkan shan iyo toban kun dhulka siya lacagta isi ama dhulka qaybteyda waan leehay waxba lagaa smici maayo mar hadduu nukuulo ninkii dhulka ninkan la lahaa ee lahaa toban kun baad siisatay ayaa ku dhaaranaya toban kun inuu siistay maruu ku dhaartana lacagtuu siinaya saasaa marka xukunka loo kala saaraya wayushtarau allafdu katamallaktu aw akhadtu bishufcati wayushtarau waxaa la shardiyaa allafdu lafdi baa la shardiyaa shufcada marka wax la kale shufcaysanayo wadaalika tusaale waxa weye katamallaktu waan milkiyey bishufcati baan ku milkiyey aw amase akhadtu waan qaatay bishufcati baan ku qaatay erayahaasu la imanaya wayajibu maca daalika wayajibu waxaa waajibaya maca daalika lafdigaa maciisa xagga tamliig iyo maaragtay guddoomashada waxaa waajibaya imaa tasliimu lciwadi beddelkii wax ku iibsaday in la dhiibo oo ilalmushtari mushtariga u dhiibo aw amase ridaahu mushtarigii inuu raalli ahaado bikownihi samanka ahaanshihiisa uu ku raalli ahaado fii dimmati shafii ninka shafiicaha dumadiisa inuu ku sugnaado aw amase qadaa'ulqaadi biqadaa'ilqaadi qaadiga xukunkiisa ayuu maxaanku dhahay ku mulkiyayaa oo uu markaa dee arrintaa ku yeelanaya lahu lishaiicu uu xukumay bishufcati shufcadii uu xukumay faxiinaydin goortaa saddexdaa umuurood markay dhacaan mid ka midii yemliku waa milkiyayaa markaa ninkii shafiica ahaa wuxuu markaa sida wax loo kala qaadanay buu markaa halkan tilmaamayaadoo labadii nin ee dhulka wada lahaa markii nin ka midii qaybtiisii iibiyoo faasaxay oo lacagtiina qaatay ninkii dhul- dhulka la lahaana shufco yimi oo dee shufcadiisii sheegtay xaqi u lahaa wuxuu leeyahay sidaa loo kala guddoomanaya waxay noqonaysaa in ninkii dhulkan iibsaday ee saddexaad ee soo galay ciwadkii loo celiyo tasliimul ciwad ila almushtari gacanta laga saaro loo celiyo kaasi waa qodob amase ninkan mushtariga ee dhulka iibsaday ee la soo geliyey meesha inuu ku raali noqdo lacagtii laga qaadiyo illa waa laga haystaa yidhaahdo waa yahay anigu hadda adigu adaan kugu lahaanay waa ii kan wax igu un dhulkiisa maad odhan anaa la wareegaya haa xoolahayguna ii kan oo markaa dummatu shafiic uu ku daayo oo ninkii dhulka markii hore qayb lahaa ee raba inuu isku ceshado labadii qayboodba inuu yidhaahdo waa yahay dummadaaday saaranta ii keeno lacagti waa yii aniga lacagti ninkaas iga qaadayo haddaad iskula wareegayso taasina waa mid ama maxkamaddaaba xukuntadoo dee waxa weeye qaadigii baa xukumay oo dee weynu meeshii majliskii intuu yimi uu ninkan ee, xaqa doonaya shafiica ahi uu mutay uu leeyahay dhulkan anigaa leh xaqu shufcaan ku sheeganaya ninkan dhulkan waanu wada lahayn milkigaa naga dhexeeyey in cid kale la soo geliya anugu ma rabo anigaa markaa raba inaan la wareego waka maxkamaddu markaa ay xukunto siyaabaha noocaasa waa siyaabaha marka uu qofkii ku guddoomanaya oo kula wareegaya shafiica ahaa yacni maxaan ku dhahay wuxuu shufcadiisa lahaa waaye wuxuu yidhi fain kaana hadduu yahay maaha aladii kii badalahu uu bixiyey almushtari ninkii mushtariga ahaa ee dhulka qaybta iibsaday wixii uu bixiyey hadduu yahay miliyan hadduu yahay shay mili ah horey nu soo ogaanay mili maxaa la yidhahdaa dafca waa bixinayaa shafiiciina milahu buu bixinayaa wa ilaa haddii kale oo aanu mili ahaynna fa qiimatuhu ay fayalzamuhu waxaa ku laazimaya qiimatuhu qiimihiisa ayaa ku laazimaya xaala albayci beeca iyo iibku markuu dhacay qiimihiisa baa ku laazimaya oo wuxuu halka u jeedaa maalan ninkani wuxuu iibsaday dhulkii baynu ku soconneeyeen dhulkay labada nin wada lahaayeen ayaa qaybtii qayb nin baa qaybtiisii iibshay wuxuu ku iibshayna waa shay mili ah miliga waynu soo ogaana waa maa xasarahu kaylun aw wasnun wajaaza fiihi assalamu aylaawi oo waa wixii un dee maaragta la galaamaynayo ama la miisayo baycaynkaasi ku qaadu yidhahdaan oo macnaheedu yahay maalan dee ama ha- maalan timir buu siistay dhulkii ku iibsaday ama bariis buu siistay oo maaragtay dee ka- ma- waxa la yidhahdo intaasoo kiilo ama intaasoo maaragtay waxa la yidhahdo ee- ee kiintaal ama saas waaye isna hadhow intuunbu bixinaya wixii uu siistay uma kana miliga u bixinaya haddii kale oo aanu mili bixinna waxuu noqonayaa shaygaas markaa dee mutaqawim markaa shay markaa ee, waa la qiimaynaya oo waxaa ku laazimaya qiimihii ayaa ku laazimaya qiimihi ayaa ku laazimaya oo markaa xaalal baycaas muxuu ujeedaa dee waxa weeyaan dee markii beecu dhaca iibkaas ama xaalkii iibka dee si wax loo kala iibsaday unbu dee qiimihiis u dhacaya ya taas buu ku dhacayaa buuli ama almilku milkigii almaqsuumu la qaybiyey wixii hore loo qaybshay aw mase albinaau dhiski iyo walqiraasu tallaalki geedkii meesha laga tallaalay idaa wakhtiga biicaa la iibsho munfaridayna xaal ay yihiin kuwa keligood oo dhulkii aanu la soconin aw mase maa aladii kii tabtulu ay ku burto bilqismati qaybtu manfacatuhu yacni manfacadiisu ay qaybta ku burto manfacadii almaqsuudatu looga qasdayey wadaalika albi'ri ceelkii oo kaleba weeye waariiqi ariiqii adayiqi ee cidhiidhiga ahaa aw masemaha aladii kii mulika la mulkiyey bikayri mucaawadatin bedel la'aan lagu mulkiyey kalmawhuubi waa shaygii laysuga hibeeyey oo kaleba eh aw masemaa kii yuclamu buu halka qoray lam yuclam baad ku saxaysaa waa qalade aw masemaha aladii kii lam yuclam aan la ogayn qadru amanihi amankiisa qadarkiisa aan la ogayn falaa shufcata fiihi intaa midna shufca ma leh waxyaaba marka aan shufca ka imanayn buu tilmaamay oo wixii la qaybiyey shufca kama jirta dee idaa waqacat alxuduudu wa surifat iطuruqu falaa shufcata baxadiidku ah labadiina guri bay wada laayeen waa kala qaybsadeen ninba albaabadii bay kala jeesadeen waxay kala goosteen la kala jeeday dhul bay wada laayeen dhulkii kala ninba dayr buu samaystadoo albaabu samaystay oo wadda laga soo gala iyo mid walba meel buu haystay shaqo marka waxaa weeyaan wax shufca leema jiraan amase waxaa weeyaan waa dhismo xoogaa maaragtay guri jingad yaroo ka taagan dhulkii yuu faasaxay ama laba saddex geed geed timireed oo dhulka ku yaalla dhulkay ka dhexeeyey ayuu faasaxay mar haddii iyagoo munfaridayna la iibshay waxa leeyahay shufcana ma jirto geedka ka waxaas waxay noqonaysaa mar hadday manquul yihiin waa waxa laisku khilaafsaya manquulka iyo waxaan waxaan manquulkahayn ma gelayaa oo jumhuurtu waxay leeyihin mar haddii wax manquul yahay wax la rari karo shufca geli mayso marka waxa weeyaan kuwa gaar geedka iyo dhiskaa iyo dee waa shay manquuloo la rari kara bay leeyihin oo markaa shufca geli mayso oo hadhowta dee madaraan ka imanayn mar haddii wax manquul yahay aw amase wuxuu halka tilmaamay wixii manfacadiisu marka la qaybiyo ay baaba'aysana shufca kama jirto oo maalan dee ceelkii in layska kaltamo o layska wada cabo mooyaane waxa weeyaan dee maqsuudkiisa waa baaba'ayaa marka macnaha waxa weeyaan lamida biayri mucaawado biayri mucaawado wixii lagu mulkiyey oo maalan wixii la hibeeyo hibatu oo maarata hiba hiba hawaab oo hiba hiba hawaab aan ahayn oo hibadii qaar baa hawaab oo laga bedel laga sugaya wixii isnaan qadarkii amankiisa la ogeynna waa la mid waxaasoo dhan ma jiraan wax la yihahdo shufco oo maxay tahay waxaan qadarkiisa la ogeyn maalan waxaa dhici karta bay leeyihiin in waxaan macluum ahayn qofka wax laga iibsho oo alaabta halkaa makiilka ah shay makiila ama mawsuuna oo halkaa yaal buu kaga iibshay waase mucayanoo farta ku fiiqo waxaan alaabta man kaga iibshay intaasoo waxaas halkaa yaalla iyadoon markaa si fiican loo kala fanishay oo loo kala ogaanin markuu la wareegay oo la kala guddoontay baa wixiina halaagsamoo baaba'ay taan qadarkiisi la ogaanin marka hadda waxaan la garanaynin ninkan jagada qaybtiisii iibshay wixii uu ku iibshay ee ciwadkaasa shafiicu ugu sugnaanaysay meeshuye mar haddaan la ogayn qiimahaas intuu ahaa iyo qadarkuu ahaa dee shufca ma jirayso ila shufcada waxaa lagu kala qaadanayey wax la garanayo oo maxaan ku dhahay qiimo macluumoo la yaqaano oo markaa mushtarigii bixiyey ayaa lagula kala wareegaya tanna waxay ahayd shay markaa majhuul ah intaaso dhan wuxuu leey falaa shufcata fiihi wain biica albinaau walkhiraasu macalad wain biica haddii la iibiyo albinaa'u binihii iyo walkhiraasu tallaalkii dhirtii waaweyney meesha ka tallaalayd macalad dhulka maciisa haddii la iibsho akhadahu waa qaataa ninkii shafiicaha bishufcati shufcadii ayuu qaataa tabcan xaalu yahay tabcan ay taabiciina xaalayin kuwa raacsan dhismaha iyo khiraaska ay waxaasi laha arday kuwa raacsan ay yihiin oo tan macnaheedu waxa weeyaan dee wixii baa laysku iibshayoo dhiskii meesha ka taganaya dhulkii waa wixii markaa shufrad ay ku ahaayeen luqaybtiisii iibishay ama geedkii iyo dhulkii markaa shufcadii waa yeelanayaa shufcadii waa yeelanayaa oo dhirtan iyo markaa dee dhismahani waxay tabac u yihiin dhulkay tabac u yihiin oo raacayaan dhulkay tabac u yihiin saasuu markaa ku mudanayaa dhibkii dee wixii awalba laga cararayeen nadaradii waxaasna way joogaan haddii markaa markaa shufcadii waa yeelanaya washufcatu shufcadii cala alfawri degdeg ayay ahaatay waxay yidhahan waa sida raddun raddu bilcayb oo kale qofka hadduu shaygii ceeb ku ogaado waxa weeyaan waa inuu markaa degdeg iskaga celiya wux iibsaday haddii kale waxay noqonaysaa inaanay aanu hadhow soo celin karin waatay yidhahdaan khilaaf baase ku jira a'immada dhexdooda oo a'immada qaar waxay leeyihin sida shaaficiyada maalikiyada xanaabilada iyo qolyahaasi xanaabilada iyo shaaficiyadu waxay qabaan inay caalfawr tahay oo haddii ninkii dhulkaad la lahayd oo dhulkii qaybtiisa u iibshay degdeg haddaadan u hadlin oo shufca u dalbin kaa tagta adaa seexday adaa markaa dee raalaad ku hayd baa meesha soo baxaysa waxay soo deliishadaan xadiidkii بلغ المرام وحافظ بن حجر كقال لي شفعة كحل العقال ولا شفعة لغائب يعني شفعة وسدا يعني ما أردت يضع حرق لفري أو كره يعني هو مركي ودقدق لكن الشيخ لي حافظ بن حجر وإسناده ضعيف وأنا صاحب الشيخ حديثك ضعيف رواء الغير كل شيخ الباني يقول ضعيف هنا وعي كلو إلى هذين خيار كاسي إلا هو لدفع الضرر إيه oo darar buu rabaa qofku iyo dhibaato inuu iska riixee waa inuu degdeg markiiba uu dalbaa oo markiiba uu markaa dalbaa yidhahda anugu shufcaan rabaa ninkii markaa wixii baan la soo noqonaya qolyahan maalikiyada iyo qowlkii qadiima imaamu shaafici waxay iyagu leeyihiin ma aha wax la yidhaahdo shufcadu fawr iyo degdeg ma aha ee waa cala taraakhi way iska noqon kartaa oo ninkan xaqiisii dhici maayo waa xaq uu yeeshay xaq shufcaa ilaahay siiye marka xaqiisa lama ridi karo ilaa raalli ahaansha xaggiisa laga helo yidhaha waan fasaxay ma dhacayso waana sida uu maaragtay sancaani kitaabkiisa subulaslaamka uu ku keenayo oo uu leeyahay waalaslu cadamu ishtiraati alfawriya wa ihbaatuha yaxtaaju ilaa daliilin walaa daliila asal waxaa u inaan degdeg la shardin sugitaanka arrintaa la sugona daliil bay u baahan tahay inay degdeg tahay walaa daliil wax daliil ma jiro saasaa kale naasir sacdi ninkii sheekha u ahaa ibn cuthaymiin sheekhiisa ahaa isla saas weye asaxiixu ana xaqa shufcati ka gayri min alxuquuq xaqa shufcadu xuquuqda kale la mid tahadoo yani maaragtay dhici mayso ilaa bimaa yadullu calaa ridaa wax raallaansho ku tusiya oo ninkii waxaan xaqa u lahaa inuu ka tanaasulo ku tusiya mooyaane dhici mayso marka waxa weye xaqaasi fawr maahee inuu markiiba degdeg ula yimaado way fiican tahay laakiin waxa weeyaan xaqiisii ciyaar ku dhici maayo wax ilaahay sii wiye fa idaa calima hadduu ogaado marka hadalkan dambe wuxuu ku binaysan yahay wuxuu ku dhisan yahay in waxaa la yidhaahdo fawr iyo degdeg ay shufcadu tahay fa idaa calima hadduu ogaado markaa ninkii shafiica ahaa in arrintii qaybtii dhulka la iibshay ama ciddii shufcada ula lahaa waxayna iibisay xaqa shirkada ula ahaa falyubaadirha degdega caala caadati sida caadadaha u degdego oo macnaha dee markii waxa curfka la fiirin karo inuu ninkaas degdegayn kara ama wakiilkiisa ha wakiisho ama maaragtay maxkamadda ha gaadhsiiyo fa in akhara hadduu dib u dhigo dalabkii bilaa cudurin cudurdaar la'aan hadduu dib ugu dhigo saqadad way dhacday wixii la odhan jiray xaqu shufciyi shufcadii dhacday ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane athamanu thamankii waxa lagu kala iibsaday mu'ajala mid dib loo dhigay mooyaane oo fa yatakhayaru marka uu dooranaya halkan wuxuu leeyahay hadduu dib isaga dhigo oo dhulka isagoo la iibshay uu jeedo aanu hadlaynba waxa weeye dee macnaha waxa weye raalli inuu ka yaado way dhacday baa leeyahy marka wuxuu la odhan jiray shufcadii wuxuu ka soo reebay in thamanka mu'ajal laga dhigay oo ninkan dhulka ninkan ka iibsaday thamankii laba bilood kadib baan ku siinayaa buu yidhi oo taa iyada markaa haddaanu hadlina dib isaga dhigto wax dhiba male fa yatakhayaru wuxuu doonaya ninkii shafiica ahaa inshaa hadduu doono cajala wuu degdegayaa oo wuxuu le waxba labaad bilood ma jiraane how adigu lacagtii ninkan dhulka aan wada lahaynow waa ta kharashka iskaga taga ordo kow waaqada waa qaadanaya markaa shafiici shakhsigii buu qaadanaya qaybkii wa inshaa hadduu doonana sabara waa sabrayaa xataa yaxilla ilaa ay muddadii timaaddo oo ajashi wakhtigii la gaadho labadii bilood buu iska sabrayaa oo wayaakhuda markaa wuu qaadanayaa qaybkii marka uu samanka bixiyo kadib ayuu qaadanaya walow balaqahu shafiici hadduu soo gaadho alkhabaru khabarkii hadduu soo gaadho le war dhulkii dhulkii la gedi oo la iibi wahuwa alxaal huwa isaguna mariidun uu jiran yahay aw anse maxbuusun huwa isagu maxbuusun uu xidhan yahay falyuwakil ha wakiisho oo cid kale oo markaa naa'ib ka ah oo hawlihii xaqi shufcada xaqeedii ku dooda ha samaysta buu leeyahy fa in lam yafcal haddaanu samayna baطalat way burtay shufcadii oo dee nin wixiisi markaa xaqiisi ka maarata ka tanaasulay ayay markaa u muuqanaysaa wain tasarafa almushtarii ninkii mushtarigaa hadduu tasarufo oo hawlo kala sii galo oo fabanaha uu dhiso dhulkii aw masekarasa uu tallaalo takhayara shafiicu ninkii shufcada lahaa wuu dooranayaa bayna maan ka boodimiya a fain lam yaqdir dhahaa waan sadriye fain lam yaqdir haddii aanu karin inuu wakaalad samaysto waayahay aw amase kaana almukhbiru ka u warramay wuxuu ahaa sabiyan ilmo yar buu ahaa oo war uun iska sheekaa buu iskaga haysta aw amase khayra hiqatin imaan lagu kalsoonayn baa warka keenay aw amase akhbara wuu u warramay wahuwa walxaaluhu isaguna musaafirun uu yahay isagoo socotaa oo markaasuu fasaafara safray fii talabihi shufcada xaqiisa isagoo raadinaya buu safray oo tallaabadii xag buu soo dhaqaajiyey fa huwa kaasi calaa shufcatihi shufcadiisii buu baaqi ku yahay oo yani taakhiirka muddadaa uu dib uga dhacay waa cudurdaar sharci ah dee waxaanu ku soo guda jiray inaynu nidhi almadhabka marka la qabto shufcadii waa caalfawr jumhuurtuna caynkaasay u badan tahay waayahay ninkii ma karin markaa wakaalasho inuu sameeyo amase ninka usoo sheegay baa wuxuu yahay ilmo yar oo aanu ku kalsoonaan ama cid aan lagu kalsoonayn baa warka soo sheegtay ama waa loo sheegay isagoo safar ahoo socodkii markaa waa isfeeraariyo xaggii markaa dhulku ka jiray ee qaybtii laga iibsheeye xoolu jireen buu usoo dhaqaajiyey mudduuna soo socday intaasoo dhan shufcadiisi waa leeyihi muddadaa uu daadaahay ee ka maqnaa uu sheegay wain tasarafa hadduu tasarufo almushtari ninkii mushtariga ahaa ee iibsaday ee maaragtay qaybta labadii nee shirkadaha qayb ka mida iibsaday fa banaa markaa hadduu tasarufo banaa dhiso aw amase qarasa uu tallaala takhayara shafiicu ninkii shufcada lahaa door buu leeyahay bayna tamalluki maa shay milkinti buu u door leeyahay banaaha uu dhisay bilqiimati uu ku mulkiyo xagga qiimaha iyo wa bayna qalcii fujintiisa iyo wa damaani arshii magdhowgiisa uu bixiyo halka wuxuu leeyahy maalan labadii ninee dhulku ka dhexeeyey oo zayd iyo camar baa dhulka dhexeeyey zayd markaa qaybtiisa wuu faasaxado dhinacahay lagaa buu ka sii iibshay caligaa markaa kay uu ka iibshayna waaba dhistayba oo ama wuxuu ka geed buu ka taagay ku tallaaltay beer ama se aqal buu ka dul dhisay maxaa la yeelayaa ninkii camra ahaa ee zayd wax la lahaa zaydkan hadda wax iibshay ninkii lalahaa wuxuu xaq u leeyahay laba u door leeyahay inuu idhahdo war ninkaagan cali ehel meesha laga iibshadow waxaagii waxaan meesha anigaa shufca leh oo meesha anaa wa ninkan lalahaa waxaad yeelaysaa wixii aad milkide wuxuu ku milkiyayaa wuxuu dhisay waxaa guriga aad dhistay waa imise qiimihiisu waa intaa ah geedka qiimihiisu waa intaasoo maahaa dhulkana maxaad ka bixisay intaa oro waxaagii xoolaha qaado meesha aan ku arki ku soo noqon inuu saa u diro xaq buu leeyahy amase inuu yidhahdo war igaa fujiso dhulkaaga anaa dhulka leh qiimihiisina hoo waxaad bixisay waa kan geedkaagana fujiso oo markaad fujiso markuu geedku dhulka ku yiilay iyo markii la fujiyey qiimaa udhexeeyo oo dee farqi baa jira oo geed meel ku yaalla oo dee dadku markaa intifacsanayaan qiimuu leeyahay marka la fujiyeyna qiimuu leeyahay arshiga marka halkaa ka soo dhex baxay labadaa dhexooda waxa ka soo dhex baxayna hoo kharashkaagana qaado meesha la tag waxaaga labaas u doorleeyey marka wain wahaba almushtari wain wahaba hadduu hibeeyo almushtari ninkii dhulka iibsaday hadduu hibeeyo ashiqsa qaybkii uu markaa iibsaday ee maxaan ku dhaha lacagta ka bixiyey ayuu hibeeyey aw amase waqafaw waa waqfay oo dhulka wuxuu uhi qaybtaydaas alcaamada iyo masaajida wuxuuna laga dhiso waqafuba ka dhigay aw amase baacahu waa iibshay oo nin kaloo ka sii faasaxay aw amase raddahu waa celiyey oo mushtarigii baaci buu ku celiyey bilceyb buu ku soo celiyey falahu ay falishafيici waxaa u sugnaaday intaaba an yafsakha inuu fasakho maa facalahu اlmushtari mushtarigu waxa uu sameeyey inuu fasakho ayuu leeyahay walahu wuxuu leeyahay shafiici oo kale an yaakuda inuu qaato min almushtari الثaani mushtarigan dambe waxaan iibsaday inuu ka qaato ayuu leeyahay bimaa eladii kii uu kaga soo ceshado kaga qaato ishtara biyuu ku iibsaday wuxuu leeyahay ninkii maalan laba nin bay haayano warsame iyo geedi baa dhul wada lahaa ninkii geedi ahaa qaybtiisii ay wuxuu ka faasaxay nin la yidhaha zayd buu ka faasaxay zaydna waa sii tasarufay oo camar buu ka sii iibshay camar buu ka sii iibshay markaa laba gacmood bay maraysa ama waa hibeeyey waxaan leeyahay ama waa waqf buu ka dhigay ama saasoo kale wax o dhan way soo gelaysa hadda taa iibkaan iskaga soconne waxaa markaa uu leeyahay ee labadii nin ee meesha wada lahaa oo geediyo warsamay ahaayeen ka wax iibshay ka waynu ka dhignay awal yaa mayla socotaan awalkee baynu ka dhignay geedii baynu ka dhignay ninkii warsamaa marka uu xaq u yeeshay inuu idhaahdo labada ninee wax laga kala iibshay labada ninee wax sii kala iibshay oo zayd iyo camara zayd baa marka hore laga iibshay zaydna wuu sii iibshay marka wuxuu xaq u leeyahay inuu maxaan ku dhahay kii markii hore iibsadoo zayd ahaa uu yidhaahdo war dhegayso imisaad bixisay intaahoo ciddii kaad ka sii iibsa wuxu doono anugu ninka galaad keentay ada aday kuu taallaa ama sakan dambuu camar ah oo gacantii labaad ah inuu yidhaahdo meeshan asalkeeda anigaa shurka ka ahaado qayb ku lahaa shafiicna anigaa ah maxaad siisatay intaa hoo ha ku soo noqon meesha inaan dib isugu soo noqonin intaba xaq uu leeyahy oo markaa mushtariga aaniga ah iyo mushtarigii hore labadaba wuu ka soo ceshan karaa labadaba kuu siiyo markaa xaq uu leeyaado intuu iibkan fasakho ayuu markaa dee xaq u leeyay wixiina inuu bixiyo waidaa maata hadduu dhinto ashafiicu shafiici baa dhintay intaanu shafcaddii qaadan wixii waa la iibshay dhulkii waa la iibshay nin baa soo galay saddexaad intii hawsha isla adgeshid baaba nafti ilaahay waa dhintay naftii laga qabtay fail warasati warasadii waxaa u sugnaatay dadkii dhaxalka lahaa nin qofkaa dhintay shufcada leh alaakhdu inay qaataan biha shufcadii ay qaataan bay xaq u leeyihiin fain cafaa bacduun barhkood hadday cafiyaan warasadii qaar ka mida akhada albaaquuna intii soo dhay way qaataan alkulla dhammaan aw amase yadacuuna way ka tagaan shufcadaba iyaga u door leh wuxuu leeyahay ninkii waa dhintay oo labadiina dhulka wada lahaa midkii iibshay dhulka qaybtiisi mooyaane kii kale intaan weli shufcadii iyo xaqiisii dalban baa nafti ka baxday dadkii markaa dhexalkiisale waxay xaq u leeyihiin inay maxaan ku dhahay shufcadii ku doodaan oo xitaa haddii qaar ay cafiyaan kuwa kale unbaa qaadanaya inbaa shufcadii leh oo waxba kaa la eegi maayo hadday doonaanna waaba iskaga tegayaan oo waxay odhanayaan dhibba ma lehee waad nala maaragtay waa isla lahaayna kaa kaakayna soo galay wax dhiba male markaa raximah allahu tacaala baabu lqiraadi qiraadka baabkiisi weeyaan oo qiraadka mushtaqun min alqardi ayaa laga soo qaatay xagga luqada wa huwa alqadcu goyn baa la yidhaahdaa oo xoolihii shaygii la odhanayey faa'iida wadaag oo qofna lacagta bixinayey qofna uu shaqaynayey faa'iidadun ay ka dhexaysay baa qiraad la yidhaahdaa waxaana qaطci loogu magacaabay iyo goyn liأna almaalika qaطca lilcaamili qidcata min alribxi ninkii xoolaha lahaa ayaa wuxuu gooyey qayb ka mida xoolihiisii ayuu ninkii shaqaalaha ahaa ee xoolaha ku shaqaynayay u gooyey saas baa qardi loo yidhi bay yidhahdeen xagga maaragtay ee ee luqada istilaaxana isaga ayaa kuu sheego wuxuu yidhi huwa qiraadku an yadfaca inuu bixiyo weeye qofkii xoolaha lahaa ilaa rajulin nin inuu u dhiibo maalan maal uu u dhiibo liyatajira bihi su liyatajira su ugu ganacsado fiihi ay filmaali ugu tijaareeyo ugu ganacsado wayakuunu ribxu ribxiguna uu ahaanayo iyo faa'iidadu baynahumaa dhexdooda ay ahaanayso kaas baa qiraad la yidhaahdaa waa inuu qof xoolo leh oo lacag haysta uu qof kale u dhiibo lacagtiisii oo yidhaahdo aniguna xoolahan leehay adiguna dee xoogga ku shaqe lacagtaa shantaa kun ee dollar baan ku dhiibay waxaan doonaya inaad ku shaqayso oo aad ku ganacsato wixii ka soo baxee faa'iidaana waxayna u qaybsan yihiin badh iyo badh wixii ka soo baxa waa kala qaybsanayna waa inoo kala badh ama wixii ka soo baxa saddex meelood oo laba meelood anaa le meel adigaa le marba adigu sida ay ku heshiiyaan ayaay noqonaysaa marka mudaarabana waa la yidhahdaa qiraadna waa la yidhaahdaa waa noocun dee sharikad oo kale ah oo nooc maaragtay mucaamalo ay dad ku mucaamilaan daliil waxaa asal u ah bay yidhahdaan markay ka hadlayaan sharciga xaggiisa alijmaac ijmaacii saxaabada ayaa daliil u ah oo takmilada majmuuca mujaladka afariyo tobnaad safxadda boqol koob iyo sagaashan ibnulmundir baa soo naqlinay qaala ibnulmundir wa ajmaca ahlulcilmi calaa jawaazi almudaaraba mudaarabada bannaanaanshaheeda ahlucilmigu way ku ijmaaceen صنعاanي kitaabkiisa سبل السلامka wuxuu leeyahay lاa khilaafa bayna الmسلimiina fي جawاaزi القراض وأنه مima kana في الجاhiليaةi فأqرh الإسlاam khilaaf kuma jira muslimiinta dhexdooda in mucaamalada noocan ah qofna xoolaha bixiyo qofna ku shaqeeyo inay bannaan tahay waxa khilaafa muslimiinta dhexdeeda ma laha waana mucaamaladii islaamka ka horba ay ku mucaamili jireen oo diintu ay sugtay waxaa jira xadiid oo ibnu maaja wariyey halaaثun fiihina albarakatu albaycu ilaa ajalin wاlmuqaarada waakhlaaطu اlburi bالshaciiri lilbeyti laa lilbayci xadiidkaas oo muqaaradana tilmaamay saddex umuurood baraka iyo khayr baa ku sugan oo ay ka mid tahay markaa muqaaradadu xadiidkaas sanadkiisu waa daciif oo tacliiqaadka misbaaxu zujaaja fii zawaa'id ibni maaja oo buusiri leeyahay waxaa uu ku sugan in majaahiil ay ku sugan tahay xadiidka saalix bnu suhayb oo majhuula cabdiraxiim ibnu daawuud oo isna majhuula cuqayluu leeyahay waa xadiidkiis waa khayru maxfuud nasr ibn qaasim oo bukhaari leeyahay xadiidkiis waa majhuul majaahiil baa ku jirta marka waa daciif laakiin ijmaac ayaa u daliila oo asaab saxaabada waxaa laga helayaa waxyaaba fara badan oo acmaal fara badan oo ku saabsan mucaamalada noocan ah oo rasuulkana bictada ka horba waa tii khadiija xoolaha u dhiibaysay oo rasuulku markaa ku ku shaqaynayey waana siyarkana waa lagu soo naqliyay arrin iska jirtay oo markaa dee jaahiliyadeena horaa ubala caddeeya shay markaa la sugo sharcadu ay sugtay weeyaan wuxuu kaloo u daliishanayaa ninka la yidhaahdo ibnu kathiir kitaabkiisa irshaad ulfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih wuxuu leeyahay waxaa loo deliishanayaa qiraadka watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alifmi walcudwaan aayaddaas buu sheekhu keenay uu leeyahay dee waa wax wanaagsan oo dadka muslimiintaa nina xoolibu hayaa nina xooggii iyo shaqadiibuu garanaya macrifo u leeyahay waa khayr laysu kaalmaystay weeyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa buu ihi almuslimuuna calaa shuruuطihim wa hada cumuumu fi lmucaamalaati الsharciya muslimiintu waxay ku sugan yihiin shuruuddooda iyo waxay dhigtaan wixii mucaamalaad ee sharcigana waa cumuum oo xadiidkani waa waa soo hosgelayaan mucaamalaadku wاlqiraadu mima ajmaca calى jawaasihi alculamaau min casri الصaxaaba mujaladka labaad safxadda afartan ayuu kaga hadlay kitaabkiisa oo qiraadku waa waxyaaba ay ku ijmaaceen bannaanaanshihiisa culimmadu ilaa laga soo bilaabo casri الصaxaaba waayo musanifku marka wuxuu leeyahay sidiisaa marka waxaa jira lix arkaan buu leeyahi oo caamilun wa camalun wa ribxun wa siiqatun wa maalun yacni maalik nin xoolaha leh oo ka wax dhibaya ah caamil ku shaqaynaya waa ragniga labaad camal oo waxa lagu shaqaynaya lagu tij lagu farsamaynaya hawsha ah ribx oo faa'iidada markaa qaybta u ee labada qof ka dhexaysa siiqo oo qaabka loo wada hadlaya ee heshiisku dhacaya ah iyo maalkii lagu ganacsanayey intaas waa lix rukniin intaba wuxuu ku keenayaa matniga gudihiisa ayuu maaragtay ishaaraya tilmaamayaa mid walba waxyaabaha looga baahanayo wayajuuzu min jaa'izi tasarufi maca jaa'izi tasaruf wayajuuzu waa bannaan yahay oo wuu ansaxayaa min jaa'izi tasaruf min kulli shakhsin shakhsi dhammaantii ayuu ka ansaxayaa oo ka u bannaan yahay kaasoo jaa'izu tasarufi tasarufkiisuu bannaan yahay maca jaa'izi tasaruf tasarufkiisu miduu bannaan yahay micii ayuu isna u bannaanaanaya oo markaa dee inuu oo ka dambe oo markaa dee caamilkii macnaha wuxuu halka ujeedaa oo markaa waxaa weeyaan shaksigii maxaan ku dhahay maaliga ahaa waa inuu yahay qof tasarufkiisuu bannaan yahay oo maalka naftiisa ku tasarufi kara hadduu maalig yahay maal kayrkiina hadduu weli u yahay ku tasaruf karaa oo waa qof baaliqa oo caqaangaara oo caaqil ah oo hayrulmaxjuuru calayhi ah mid la shari aan ahayn oo safiinnimo iyo wax lagu shari aan ahayn marka labada tarafba taas baa laga doonayaa oo tasarufkii waa inuu uu leeyahay sharci ahaan waayahay wa sharduhu shardiga qiraadku waxaa weeye iijaabun wa qabuulun iijaab oo ninka maaligaa xaggiisa ka imanaya waa halka siiqadii buu ka hadlayaa daaradtuka ama daarabtuka waan ku qardaysiiye xoolaha oo macnaha mucaamalada noocaas inaad ku ganacsataan kuula heshiiyey baa oo ijaab la yidhaahdaa xagga maaliga markay timaado iyo wa qabuulun baa la shardinaya qabuulkaas inuu yidhaahdo ninkii maxaan ku dhahay isaguna caamilka ahaa qabiltu waan aqbalay waxaa idiin soo jeedisay oo waan oggolaaday saas oo kale hadii qoraarinta iijaab iyo qabuulka mucaamalaadka waynu ku aragnaa shawkaani oo kale kitaabkiisa sayruljaraarka markuu muqaarada ka hadlayey qiraadka iyo mudaarabada laa yushtaratu fiiha ila mujarad ataraadi faqat wuxuu yidhi lama shardiyo waxaan taraadi ahayn taraadi inay labadan qof iska raali yihiin cala atacaamuli wa qadri ribxi mucaamalada oo qofka in lacagta ku shaqeeyo ribxana markaa qadarkiisa la isla garto faإida waqaca dalika fahadihi اmudaaraba daakhilaة taxta qowlihi tijaaraة can taraadi marka waxba hadal iyo loo baahnay haddii ay heshiis ku noqdaan mucaamala si kastoo heshiis ku dhici karo oo la isugu fahmi karo ay ku kala raali noqdeen nina lacagtii qaadayo nina maarata xoolaha leeyahay faa'iidadiina ay ku heshiiyaan waxba loo baahna markaas siiqooyin la isu yeedhiyo ayuu sheekhu leeyahay wa kownu lmaali naqdan wa kownu lmaali maalka ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa naqdan naqad uu yahay oo dahab iyo fida uu yahay khaalisan mid saafiya inuu yahay baa la shardiyaa madruuban mid la garaacay oo lacag ahaan loo garaacay oo macdantii laga keenay oo lacagtii daraahim iyo danaaniira inuu yahay baa la shardiyaa waayahay wuxuu leeyahay waxaa la shardinayaa maalkii inuu yahay yacni naqad inuu yahay oo naqadka waxay ujeedaan dahab iyo fida ayaa loo jeedaa waxyaabaha dee haddii goor wax lagu kala iibsado weeye hadda waxaa weeye waxaa laga yaaba mucaamilku wuxuu isaga badan yahay xagga lacagta un waaye madruub waa inuu yahdo horta khaalis waa inuu yahay waxyaabaa ku ixtiraaziya isagaa sheegi doono oo shaygii macdanta kale ee aan saafiga ahayn ee macdan kale dahabkii macdanta kale ku dheehnayd ama fidadii macdanta kale ku dheehnayd taas buu ka ixtiraazaya oo ka duwaya madruuban markuu ku leeyahay wuxuu ujeedaa dee lacagtu marka hore dahab bay ka samaysan tahay ama fida laga samaynayo wakhtigoodii oo wax waa lagu kala gadanayo marka waxaa la samaynayey dee waa lacagta inta la googooyo la jarjaro oo qataatici wax laga dhigdhigo ayaa wax maaragtay dawlad ahaan loo sameeyey nidaam wax lagu iibsan karo shan dirham shan diinaar wax ku qorqoran yihiin oo nidaamsan taas baa madruub la yidhaahdaa taasaa madruub la yidhahda wixii kale waa sabiik ama sabaa'ik iska qidcaun dahabay noqonaysaa ama qidca fida ah oo macdana marka hadda kuwaas oo dhan booskooda waxay noogu jira un lacagta noorhka aynu haysanno ee waraaqaha ah ama ama shilin ama doolaar ama maxaan ku dhaha dirham ama riyaal ama wixii doona ha la yidhaahdo lacag iyagu adduunka lagu macaamilo unbaa booska hadda jooga waayahay macluuma alqadri waa inuu yahay baa la shardinayaa oo qadarkiisa la garanayaa jinsi ahaan iyo sifa ahaanba loo garanaya waa waa lacag doolaar ah waa caynkaas waa in la caddeeyo la yaqaanaa mucayanan in la cayino waa inay cayiman tahay ahaanshaheeda ayaa la shardinaya mucayanan inay tahay oo macnaha dee waxaa weeye lacag muuqato waa taas oo si gaara loo tilmaamay loo carabaabay macnaha waxaa weeye fii dumada waynaanay ahayn fii dumati alcaamil wax dimada caamilka oo maaragtay ay korkiisa saaran oo insha alla intaas kun intaa kun doolar oo macnaha korkayga ah ee mucayan waa inay tokunku maaragtay ku muuqdaa musallaman buu inuu yahay baa la shardinayaa yacni mid loo dhiibay ila alcaamila caamilkii loo dhiibay inuu yahay baa la shardinayaa shaygaas maalkaasi waayahay bijuz'in macluumin min alribxi wa an yakuuna inuu yahay baa la shardinayaa bijuz'in qayb qaybtaasoo macluumin la yaqaano oo min alribxi faa'iidada xaggeeda wadalika nisfi oo kaleba weeye iyo wahulusi hulukii maalkaas waa in la cayinaa oo la garanayaa wax wax lagu kala helayo oo labadan qof hawsha isla galay mucaamilada ee midna lacagta leeyahay midna ku shaqaynayo waa in waxay wax ku kala qaybsanayaan ay caddahay oo yidhaahdo wixii faa'iidee ka soo baxa lacagta aan kuu dhiibay waxaad leedahay kala badhow barh baad leedahay sidabana marka qawaacidda guud faa'iidadu raasamaalku mar kastaba waa inuu xidhan yahay markaa raba faa'iido faa'ida inay soo baxday macnaheedu waxa weeyaan marka lagu shaqeeyo wixii dee intaa mucaamalaad jiraysa mar khasaaraa imanaya mar faa'idaa imanaya marka waxa laga hadlaya waa faa'iidadii ribxiga marka asalka waa inuu buuxaa oo markaa asalka la buuxiyo wixii kasta ziyaada unbaa markaa leegaya ee soo kordhay unbaa la qaybinaya ee asalku isagu waa sidiisii waa inuu mar kastaba baaqi ahaada waaya oo markaa ulu iyo nis iyo waxyaabaha noocaasa lagu heshiinaya falaa yajuusu ma bannaana calaa curuudin badaaco in maxaan ku dhahdaa qiraadkii lagu gala ma bannaana wa maqshuushin midaan saafi ahayn in lagu macaamilaa ma bannaana wa sabiikatin walaa yajuusu ma bannaana sabiikatin qidcadii maxaan ku dhahdaa aan la lacagayneed maaragtay fidadeed ama dahabka ahayd ma bannaana walaa calaa an yakuuna almaalu cinda almaaliki wuxuu leeyahay marka halkan wata shaygii curuurdaa khilaaf baa ku jire wixii cardi ah curuud ah oo badaaco ah in qiraadkii asal looga dhigo ma bannaana maalan inuu yidhaahdo dharkaa dharkaa qaadoo dharkaas ku shaqee oo dharkaa markaad iibiso wixii ka soo baxaa marka waa weeyaan waa aynkaa aynkaas taas baan la ogolayn iyo amtacada kale wixii qalab iyo alaab iyo wax noocaas ah waa weeye waa majhuul alqiima qiimihii baa jaahil laga yahay wato dharkani muxuu noqon doonaa suuqa haddii la geenin ba waxbuu ku gadayaa dharkii marka qiimihii baa majhuulah haddii qiimaha asalku uu majhuul yahayna ribxiga qudhiisii baa majhuulah halkaa markaa ixtiraazaadkii buu galado wuxuu ka ilaalinaya ka ixtiraazaya naqdan buu kusoo yidhi naqdi waa inay ahaadaan marka hadhowto waxaan laysku dhicin oo laysku qabsan waa inay wax cad yihiin kunkaa doolar labadaa kunee doolar shantaa malyan ee shilin tobankaa malyan ee shilin baan kuu dhiibay marka waa ina wax cad yihiin waxaa ku shaqeeya marka ama wixii la geynayana ama dee mudlaq buu ga dhigayaa ama waxbuu xadaynayaa adoo ganacsi raashin ku iibi ama dharkaa fiicane ku ganacso ama waxbuu sheegayaa doon marka waxaa weeye tan kale waxay u baahanaysaa in dee wix baa jaahil laga noqonaya qiimihii saa darteed baa loo diidaya cardiga qaar baneeyena waa jira culimada maqshuush waa inaanu ahaynoo dee markii ee waxyaabaha fidada markaa dee macdanta nafteedii ama dahabka naftiisii waa inaanu maqshuush ahaynoo mid kale oo maxaan ku dhaha macdan kale aanay ku dheehnayn khaaliskiibuu ka ixtiraazaya marka sabiiko waa inaanay ahayna madruub ay tahay oo sabiikadu dee waa qidcaalkaa la keeno dahabkii la xidhanayo oo kale xuligii qofka dumar isku qurxinaysa qoorta gashanaysa oo kale dee kaas meeshii socon maayo waa iska alaab ama qidca fidaa ama qidca maaragtay dahab ah waxaas waxay noqonayaan waa waxaan maaragtay caddayn marka taasna lama ogola madruub waa inuu wax la lacageeyey oo dawladda isticmaasho waa inay tahay walaa calaa an yakuuna almaalu cinda maalik walaa yajuusu ma bannaana calaa shardi an yakuuna almaalu maalku inuu ahaado in la shardiyo cinda almaaliki ninka xoolaha le agtiisa inuu ahaado in la shardiyaana ma bannaana maalkaan ahaynaya ku shaqee wax noocaas oo dee waxaa la rabaa maalka in la dhiibo oo musallam uu ahaado oo ninka